dadka naafada ahi ee ku nool magaalada kismaayo waa kuwa ka hela adeegyada waxbarashada iyagoo garab ka helayo hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaa ardayda naafada loo aasteeyey iskuulada qaar ee ku yaala magaalada kismaayo si ardayda naafada ay wax ugu bartaan ardayda naafada waa kuwa aan ka leedanin ardayda kale waxaad moodaa in fahamkooda uu aada u sarreeyo caqabado ayay sidoo kale la kulmaan oo ay ka midka tahay in dad badan ama qaar badan oo ka midka ah naafada aysan fursad u helin waxbarashada iyo bulshada qaar oo ay kala kulmaan faquuqa qaar ka mid ah ardayda naafada ahi ee wax ka barato iskuulka horyaal ayaa iga warbixiyeen sida ay haatan waxbarashadoodu ay tahay waxaan igtahay kalaasfo iskoolalka maxaan ka bartaa maadiyaal maadiyaalka ay kaliyihiin soomaaliga sayniska carabiga tarbiyada ingiriishka had sidaa hadwaa dhammaaniga sidaa markaasay qur-aanka barinay qur-aanka ku dadaalay iskoolkan hadda kalaasfo ayaan joogaa kalaas maxaa laga bilaa nasiraa laga bilaabay kalaasfo hadda joogaa kalaasfogan hadda waxaan ka bartaa maclimada ay waxbaran hadda waxbarashada waa dhaqmay gacanta waa gacanta bidaxda midigta waa naafa lugta gacanta waa naafa bidaxda aan ku bartaa aan ku qorta wax gacanta bidaxda aan ku qortaa wax waxaan markii waxay qorayna aniga gacanta bidaxda ayaan qortaa ligu bara aniga gacanta midigta afanka yahay herkay tahay hadda aniga waxda waa kala bartay aniga si wax loo qaray ma ka siinin hadda waan kala bartay waana ku dadaalaa macalimiinta ayaa wax i baran qaata aniga iyagana kuwaasay inay ciyaalkaasi wax ay bartaan wax ay ku dadaalaan iskoolada imaadaan iskoolada ay ka faa'iidaan waxbarasho iyo waxwaraysi ay ka faa'iidaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa maryan maryan axmed maxamed ali dhaha waxaan dhigtaa iskuul koriya fasalka saddexaad iskuulkayga haddana si fiican ayaa wax walba bartaa markii dhii keenayan wax maana aqoonin haddana wax walba waan bartay maasha allah kusoo bi laba kun toban sideedeed haddana laba kun iyo labaatan kaal maraa laba sano ayaa dhiganaya maasha allah hadda wax walba waa qortaa waana fahmay wax walba intaa ku duul jirhaa waa waa la kulmay laakiinse hadda alxamdulilah ayakan waxaan dhihi lahaa waxbarashada waa muhiim nin walbana waxbarashada inuu wax walba inuu wax barta si ay u fiican tahay waalidiin ilmihiisa uu dhali doonaan waxa waa ka faa'iidayaan dhanka kale xasan maxamed isaaq waa maamulaha qaybta naafada iskuulka beder wuxuu iga warbixiyey sida ay wax u bartaan ardayda naafada iyo duruufaha adag ee ka haysta dhanka waxbarashada ardayda de waxay wax ku bartaan isku mid maaha dadka kale ee caadiga ah ee wax barta say wax u bartaan ay wax bartaan laakiin waxay ku bartaan si macnaha oo qaar waxay ku bartaan dareen ama taabasho waxa loo yaqaano qaarna waxay wax ku bartaan sida macnaha xarfaha kale oo ay ku bartaan ayaga saanaha sainaha ay u bartaan gacmaha oo sida gacmaha la laabo ayay wax ku bartaan wallaahi hadda waad aragtaaba micnaha dee siday micnaha magacooda u qorayaan ama ay kula hadlayaan waad aragtaa qaran dhoolaha jira brailbork aan ku farbarnay haddana makiinadaasi meesha taallo u gudbay oo micnaha dee wax ku qoro oo ay casharkooda ku qaato marka hore guri markaan ka keenaynin waxbaan aqoonin qaarka kale dhogoolada waad arkaysaa micnaha hadda ilaa fasalka afraad ayaan leenahay maasha allah waay waxbarashada way fiican tahay waan ku xisaabtamaynaa in macnaha ay rajo fiican aan gaarno haa waxaa taa ku leeyahay adra ha ahaato xagga mishaarka macallimiinta ha ahaato bugaagtii qalimaantii wax ku baranayeen uniformkii waxaasoo dhan hadda waxaa bixisa hay-adda adra way fiican tahay ardada micnaha dee inay waxa kuwa guryaha joogo micnaha jubbaland iyo kuwa hadda wax baranaya hal meel isugu keeno oo micnaha iskuul oo caadi ah oo micnaha dheef iskuul camal micnaha hadda la sameeyo ardada wax bartaan way fiican tahay laakiin hadafka hadda maanta ay qabaan waxay fahamsan yihiin waalidiintooda ama ayagaba in qofka dhagoolka wax uu baran karo kan indhoolkan wax uu baran karo kan jiiska ama barlayiska guriga yaalana asna wax uu baran karo baaminsan wax badan ay ka fahamsan yihin meesha
marka ma jirtaa wax caqabado ahi ay kala kulanteen kolka aad ku guda jirtay baridda ardayda markii hore waxaan caqabad nagu ahaan jiray sida micnaha cunuga inuu ka yimaado meel oo far distance ah distancekiisa uu dheeryahay sida hadda micnaha elabor oo kale ilme ayaa ka yimaado dalxiiska camal ilme ayaa ka yimaado distancekaas oo fog oo caruurta micnaha iskuulka ay la qabsan karin ayaa jiray taayadahna micnaha waa hay-adda micnaha waxay bixisaa maaragtay tarsboor ay bishii bixisaa tarsboorkitaas micnaha waan ka kaaftoonay waxaa kaloo jira caqabad kale oo dhanka waalidiinta inaba waalidiinta ay ilmahaba soo direenba iskuulka ay u soo dirinba micnaha marmar ayaa dhacda laakiin aniga ayaa daba taagan oo halka ay joogeen ilmaha baawarka ugu geynaan iskuulka ku keenaan marka caqabadaha ugu badan noocaas ay tahay iyo gabdho badan oo hadda iskuulka dhiganayay oo iska guursadayba gebigooda micnaha ilaa laba camal oo guursaday oo micnaha fariinta aan dirayo micnaha dee dadweynaha jubbaland waxaa weeye in canuga xaafadda jooga ee naafada ah ama dhagoolka ama indhoolka ee guryaha ku jira la keeno iskuullada la keeno goobaha waxbarashada ay ku furan tahay la keeno aan faraha looga qaadin guriga sababtoo cunuga indhoolka si ardada kale wax u bartaan u baran karaa kan dhagoolkana si ardada kale wax u bartaan uu baran karaa marka waxaan wacyigelinahaa bulshada jubbaland aan u sheegayaa inay micnaha ardada wax barani karta ee dhagoolka indhoolada micnaha iskuul ay keenaan oon laga cajisin ama aan la dhihin cunuga dhagoolka wax ma barto wax ma baran karo kan dhoolkana wax ma baran karo laakiin kii asaga la dhashay ee dhagaha qabay ee indhahana qabay ee iskuulka loo diraya aan la dhihin oo asana meesha la fuquuq aan lagu samaynin oo ardada micnaha meelaha wax ku bartaan la keena ayaan micnaha aan aan micnaha aan rajaynayaa aan u sheegaya waalidiinta jubbaland tan kale ee dhanka hay-adahana kolleyta waa wax wax lagu bixiyo ama dee wax lagu taageero waxaa ugu fiican kuwaan hadda macnaha annaga aan hayno ee dee indhoolada ama dhagoolada ah taas ayagana waxaan leenahay ciddii gacan kaysanaysa waa ay furantahay si kastaba haatee ardayda naafada ahi ee waxbarta ayaa ah kuwa mar kasta u baahan in laga garab istaago dhinac weliba ay uga baahan yihiin nolosha waxayna taasi ay hormuud u tahay in sare loogu qaado adeegyada dhanka waxbarashada ay uga baahan yihiin dadka naafada ahi ee wax baranaya ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland